dadaalkii khasaaraha ilaa hadda hayno waxa waaye ciidamada dowlada soomaaliya iyo marka waxaa meesha ku dagaalay amis iyo shabaab marka waxaa waye laba nina dhaawacantay oo oo ciidamada qaranka soomaaliyeed ah labana waa ay dhinteen intaas hadda xaqiiqa ah oo oo khasaare soo gaaray ciidamada qaranka shacabkana ilaa hadda waxba ma aysan soo gaarin oo way nabdoon yihiin kooxaha ugu isne toddoba ayaa ka dhimatay dhaawacyo ay jiideen oo ay meelaha ugu tageen oo dhintayna waaan maqlaynaa ilaa hadda saakii deegaanka one barty ayuu dagaal ka dhacay saakii waxaana gacanta ku hayo oo si buuxda amniga ula wareegay ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa amisom oo iskaashanayo xaaladan aada iyo aad ay u degan tahay laakiin mar waliba wax kasta la filin karaa